bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaray kulanto faylaamiin faylaa ka dhowaada warkaana hamiignamee warbaahinta warasana baydhaba qodobadaysu inka dheegi doontan haddii ilaahayar ah intuuna ku guda jarnaa iyo weliba kumide gudoomiye ku-hogeenka magaalada baydhabo oo sahlay tisatoose sundaha fure tartan aqooneedka bilobarakeysan ee ramadaan oo sumaalintii ama sahlaytii kubahi warbaahinta warsane bilikatan baydhaba banaanbaha ku dhanka ciidanka dowladda oo soo ku bilaawday muqdisho iyo welaba maamulka gobolka banaadir oo ku hadlay banaanbahyadaasiiti taliyaga booliska iyo sheegay intii la hiri askarigii halayti dadka dili degmada boondar ee gobolka banaadir wasaaradda awqaafta dowladda soomaaliya iyo weliba culimada muqdisho oo bulshada iyo onka baaqeen intii taraawiixa iyo weliba salaadii shadal iyo kutugudaan manateediyo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu suqa telefoonka kala hadlay amiirka dalkaasi etiyakubeda dowlad ero uganda obra ku saartay weerarkii al-shabaab iyo ka qaadii maalintii shalay ee degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose i m f ero i m f oyana saddex boqol iyo sagaal milyan iyo kadeedii dalosookayaala dhanigan ee afrika xildhibaano iyo mooshin iyo ku sheenan gudoomiyaga baarlamaanka ee hirshabeelle akhbaaraadka binaanka raadiya warsana singaytona amignamadan weliba ku mid ah haddii ilaahayara dadka korona aan ka dhamaday udurka ee dalkaasi etiya maraykanka iyo edian sii korortay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray marlamaad hamiin faylayaha gudasinkulaha hamiignimo iyo bahay too sabta waaniyo hagoyda hayta axadda taariikhdan iyo dadka toosanta labaatan iyo shanta bila afaraad ee abriil sanadka labada kun labaatanka intaasi weliba ayuhaayana qodobadii warkaana hamignima hatana ka dhowaada soogiiyo faah-faahsan warka mahta gudeertow weliba ayaa saartay shukri ismaaciil axmed ano maxamuud ali cabdulaahi inan dadkinkula soo si doona haddii ilaaha yar inshaa allah kabilowna gudoomiye ku-hogeenka magaalada baydhabo iyo halayta satoose weliba uusan dahfure tartan aqooneedka bilo barakeysan ee ramadaan uus halayta kubahi warbaahinta warsan ee baydhaba
tartan aqooneedka bilo barakeysan ee ramadaan iyo hamiinkii koowaad ee halaytii ku bilowday shabakada warbaahinta warsan ee baydhaba ayoo ka tartaman haafado oo shale bardaal ee iyo welibaydeedibi waana tartanku saddeha furi gudoomiye ku-hogeenka dhinaga amniga iyo siyaasadda degmada baydhaba isxaaq maxamed taygaab xaafadooda may oo codfamsan sheegay in looga odka ilaaliyaan anshaxga doolaan asabti arday may boonka tartanka id arday may boonku kiisaadaan iyo faa'iidan arka marka may baa tartan muhamadkananin furiye soonlukubadaaguuka ramadan kariima lahaa waqti ilaaliye ku faa'iidaysada maskati kobiyi dadkasoo soorkii joogaan maadan bulshada lamidata waxuu haddii oo maamulka degmadahana ee eedaan ka faraxsagna maakumayana dad walaalisiin eedaan maxsantiin wasanisiin eedaan maxsantiin tartanoomadinanii furiye tartanka oo taabgelintiisa gaanweynku jeysadi ururka garab walaal iyo dhaniga diyaarowka su-aalo kaalin weyn ku qaadaday iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare ee kawaadir tartamyaalka iyo liweydiimantadoba su-aal wadarta ama tuutalkan iyoedahayti tumiya far su-aal xaafada bardaal ee iyo lakoyti tumi ku dhaboodi meela tumodhabood iyo lakoyti xaafada kalayar tartamaasi ee ideedibi siduusu natiijada tartanka ka dhawaaqow maxamed salaad oosu ku midaye garsooryaalka waana ku tirsan ururka garab walaal hoobaan ka horreeyay xaafadda ideeda e ideeda b mibaa la warsaday todoba su-aaleed todobaa su-aaleed la warsaday mibaa ka jawaabtay shan lama su-aaleed iyo lahaytaa beerbarati walfaidaysa ena mahalna mibaa la koytay toban dhibcood saasoo kale bardaale e iyana midaa la warsaday todoba su-aalood todobaad su-aalood la warsaday midaa ka jawaabtay mid kumid ah ee wal faa-iido eena mahalna ee saas dartiye xaafada bardaale ee hal su-aal iyo qaab anshax gudi un gooya anshax darro iyo kadhaqamin dartiyo bardaale ee midal koyta tumin kow dhibcood ee ugeeda eena tumin dhib sidoo kale weliba uga tartanka ka balansana oo tartan hiisale la ku sugahaya haddii laahayara xaafada daarusalaam b iyo weliba deegaanka daynuunay ee taliinka booliska ee soomaaliya abdi xasan xijaar ayaa sheegay intii la hiri askari halayti lama qof isuu ka dilay degmada boondheere wakhtigii isu bilaawdaye bandowka muqdisho taliya hijaar ayaa hadalkan weliba usa ka sheegaya ama usun sheegay intii guddiga ku horseedowka cudurka corona virus ee covid toban sagaala walibana usu sheegay intii cadaalada la marsii doona halkii sahmingnimayahayti xilligay isu bilaawda jaray bandowga dowladda iyo hasaartii muqdisho yaa askari ku tirsan ee saldhigga booliska ee degmada boondheere weliba lama qof isu ka dilay dhinaga wasaaradda boostada iyo weliba isgaarsiinta askariga dilkij askariga dilkan jeysida inaga dhalinyaro oo soo horfadhi miinshaya yaa weliba saasoo kale inagaasi iyo askariga dhexmartay muran welibana askariga la sheegay inti soo meelasaytii amray intii inaga meelo kukaha aabahaato inaga soona meelo ka adkaysaday welibana markaasayti kureed isufure askariga rasaasa taasayti ona iyo sababtii intii isu meelo ka amuuda inaga sidoo kale de rasaastii kubadda iyo weliba meelaka qobsatay gabar umulhayti oo yaha kajarta minshe iyadoona dhaawagaasayyan amuudi dilka lamadaasayti qof iyo weliba ku dhaladay banaanbaha rabshadada wadada welibana dadweynaga iyo edion ku dharfena waana iyo intaan dhahayto banaanbaha iyo kadhikana isgooska jubba iyo weliba dugsiga bartamaha wasiirka wasaaradda uqaafti iyo weliba arrimo diinta ee soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan wasiirka ku-higeenka wasaaradda saydi iyo weliba ahaano kale dowlamada magaalada muqdisho iyo weliba yoonyo geeka iyo kulunyo kawaalidana waana yoon ku hadleen sidii gudaadidaasayti onku qeyb nagadan lahaayeen la dagaalanka cudurka covid toban sagaal oo dowladii iyo hatiya dagaal iyo kala jarta kulankayo weliba saasoo kale qeyb ku hay culamada sinwiin ee dalkaasi dalka loonkasowa welibana saasoo kale deyo meelase iyo ku qeybgalana bulshada saasoo kale la sheegay intiyo talooyinka dhinaga caafimaadka iyo qaadan waan kukoyaan dhinaga dhakhaatiirta welibana laisla gorday inti salaada taraawiixda iyo weliba tan kale daishadaba laka tugada manateedio sa dhanyaraya faafowka cudurka covid toban sagaala walamada iyo weliba saasoo kale iyo qeybyo ku hayana kulanka welibaniyo sheegana intii muhiimadiya daata inti la qaadada talaada inti la qaadada tallaabada dhakhaatiirta kuqoyaasa islamarkaasaytana dadka iyo fahman intii la hongaansama amarka dowladda soomaaliya iyo kala dagaalamahayti cudurka covid toban sagaala dhammaadkii kulanka iyo weliba meelaseyta ku hadlay wasiirka wasaaradda awqaafti iyo weliba arrimo diinta ee soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan weliba nuusu sheegay intii eedanka faraasinyi intii madaxda wasaaradda iyo weliba ulamada iyo isla qaadan dhammaana ajendadii shirkaaseyti a kubahisaasoo kale shacabkiyoonka baaqana intiyo hogaansama bandowga salaada iyo weliba ishaado taraawiixda iyo katukuda minateediyo welibana edian sii kordhahaytee dadka cudurka guda wadankaasayty mareykanka yoonka amudeen cudurka covid toban sagaala ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudan mudane xasan ali kheyre iyo weliba amiirka dalkaasi etiya kubeed ee weliba yoo kuwada hadlana arrimo yoo ku mid ayin hoojowka hiriirka lamada dowladood mudane xasan ali kheyre ra-iisul wasaaraha dalka iyo weliba sheekh saalaha ala axmed al saalax ra-iisul wasaaraha dalkaasiti iyo kubeeda iyo qadka teleefonka kuwada hadla welibana iyo meelaseyti iyo iskoog wareysana iskaashiga lamada dal gaar ahaan dhinaga amniga la dagaalanka iyo iyo weliba dhinaga dhaqaalo siyaasadda iyo weliba qodobo kaleed oo muhiime intii isu socday wadahadalada lamada dhina iyo weliba qadka teleefonka iyo ciidda iyo sidoo kaleeda iyo kuwada hadalana sidii dowladda kuweyt iyo dowladda soomaaliya garab iyo inku sii lahaytila dagaalanka cudurka safmarka ee covid toban sagaala dowladda kuweyt iyo weliba iyo kumidata wadamada jaamacadda arabta ee hiriirka iyo weliba wada qaybsamowka yeedanku dhehayda dhinaga soomaaliya welibana iyo wada hadalkan sukooyo yeedo dowladda soomaaliya iyo dagaal hoogan iyo kabiyahayta sidii aan ku horseeda lahayd faafowka cudurka covid nineteen dowladda uganda weliba ayaa wara ku saartay weerar ismiidaaminhay oo shalaytay dhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaab iyo ka qaadan saldhigga ciidamada amisom gaar ahaan ahaan uganda iyo keliyan garoonka diyaarado magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose afhayeenka ciidanka difaaca ee uganda iyo weliba usu la hadlay warbaahinta magaalada kambaalo weliba usu sheegay in ciidamada uganda iyo isku difeen weerarkii shalay tinkukooye dhinaga dagaalyahanada al-shabaab uusu ku dhihi magaalada baraawe welibana usu sheegay intii afhayeenka iyo guban lama baabur oo laha kabuuyi walyaabo qarxow islamarkaasaytana laka weeraray saldhigga ciidamadiyo iyo keliyin garoonka diyaarado ee beledkaasayt ee baraawe soo sii hadalay afhayeenka weliba usu sheegay inta weerarka walkhasaare iyo weliba dhimasho aan iskajara aan ku deerna ciidamadiyo waanayo isku dif-aan welibana ushusay intiyo higan buute iyo gilyan ciidamadiyo dhinaga dagaalyahanada al-shabaab iyo waryo ka qoran dhinaga bartiyo internetka iyo kafaafiyaan warka iyo weliba yo sheegana inta weerarkii shalayti khasaare aan iskajara dhimasho iyo weliba dhaawac iyo weliba burbur hantiyadeed iyo ku deersiyan ciidamadii uganda taliyaga booliska iyo weliba usu sheegay inti la hiray askari halayti dad soo radhugun sidyaalah banaanbaha ku dhan ee ciidamada dowladda iyo weliba soo geeka kuriya ee beledka muqdisho iyo weliba maamulka gobolka banaadir iyo ku hadlay banaanbahayada sayti waryaagana maxamed cabdulle maleele iyo faahfaahinta warkuninhaya hanas bakun oo lanka horjeeday dil xalaytay degmada boondheer lankajeysada lama qofood oo shacabe iyo weliba markaleeta geega isu ka bilaawday iskooska jubba degmada boondheer ee magaalada muqdisho shacab xanaaqsan oo aniskukooy taalada daljirka daasoon ee gobolka banaadir iyo weliba iyo ku gubaayanga jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho lagu baabuurto hanasito iyo islamarkii buroogsadeen inisdareerka dadka iyo baabuurto anasbaka oo eedan weynadi iyo weliba horkooya bulshada kabanaanbahaasi degmada boondheer gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqi magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish soona sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo ka horjeedaan in shacabka laka dhibaateeyo gudaha magaalada muqdisho waana dhibaateyntaasitoyna ku dambooyeen ciidamadii lanka tirigelay in iyo sugaan amniga shacabka dhacdada xalad dhacday waa midaan idinla qaybsanayno xaruunkeeda dhacdada xalad dhacday waa midaan idinla wadaagayno xaruunkeeda mar haddii aan idinla wadaagayno waa tallaamaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xala dhacday tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa xalay si si mashquuliya darro ah weligeed dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa adinka mas-uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaweliba sidoo kaleetana gudoomiyaha gobolka banaadir usu tilmaamay inuusa xadgudub usi eye bandowga dowladda soomaaliya iyo hakarogti guud ahaan gobolka banaadir arrinta bandowga iyo waxyaabaha kale oo shacabku oo caqabadda ku ah taladeeda dowladda u fadhida go'aanaha ka imaanaya saacadaha soo socda arrintaas arrintaas ayaa waxaan doonayaa arrintaas inaad iga qaadaan ninkii shacabka soomaaliyeed ku xadgudba dhibaato abuura waxaana loo baahan yahay sidaad hadda u muujiseen dareenkiina inaad u muujisaan shacab iyo dawlad waa ka wada sambarnahay in qof muwaadin ah oo soomaaliyeed la dilo oo lagu gudado dilkiisa waxaad ogtihiin cadowaa nahaya cudur ayaa nahaya cadow ayaa nahaya ma ahan inaan dil kale ugu sii darro dadka soomaaliyeed arrintaas waa arrin aan aad uga xunnahay waa arrin aan looga hari doonin qofka sameeyey waa arrin loo maxkamadayn doono ehelada dadka la dilayna waxaan doonayaa in la ila soo xiriiriyo oo maamulka degmada oo ii keeno haddii rabbi idmo si aan u wada maxkamadayno degmada boondhere gobolka banaadir ayaa weliba xalay iyo geegaba ku sooday khanas-baar rabshado wadada oo iyo dhigaayeen shacabka ka dhaqan degmadaasi boondheer kaasitoy ku dhaladay dil xalaytoy lama qofood lankajeysaday gudaha degmada boondheere gobolka banaadir
idaa mahasanta maxamed abdulle malele dhinaca kalena akhyaaray hay-adda beesada adduunka oo maqaasha markilaha gabriel erow i m f ayaa ka dhawaaqday biyowka gargaarka degdega ee beesada saddex boqol iyo sagaal milyan oyo mosambique si loonku aawi la dagaalanka cudurka safmarka ee koronafayrusa waraabkubahiya weliba laka sheegay intiisu saameyn weyn sukabeelada doona dhaqaalo dalka mosambiga i m f yaa sheegtay inta dalkaasiti horeytii meeluusan kudhii masiibo kaleed oo ku dhalatay lama duufaan iyo meeliya ka dhiiday sanadkii nadhaafne lamada kun iyo toban sagaalkii i m f yaa sheegtay inti beesadan iyo lanka targala doona adeegowka ama intilanku adeega doona dhaniga caafimaadka dalka mosambique iyo weliba la xaqiijiyay intii laku heli lihidin iyo shankiis ee corona virusa ilaa yoonay haatana ma jirta waldhimasho ee welibana udurka iyo kufaysatay dalkaasiti tumin lama qofa sidiiyo sheegdi wasaaradda caafimaadka ee dalkaasiti lihdan iyo lihildhibaan oo ku tirsan baarlamaanka hirshabeelle iyo mooshin weliba iyo ku gudbiyana gudoomiyaga baarlamaanka ee maamulka sayti sheekh cusmaan bare maxameda gudoomiyaga baarlamaanka iyo weliba iyo ka eedayana kutagfara awoodeed iyo weliba sida oo kaleda weliba iyo sheegana intiisu ka fashilmay qobsamowka kulamada baarlamaanka ee maamulka sayti ee hirshabeelle weliba sida oo kaled iyo ka eedayana intiyo fargelin iso marwelba ka haya biyowka fulyowka islamarkaasaytana meelasaytsun adeegsadahayaa khilaafka markasta usoo inkadhahaya dhiniga madaxda ee maamulkaasayt ay hirshabeelle hildhibaanada iyo waliba iyo husena intii uu soo jibiyay gudoomiyaga baarlamaanka dastuurka maamulka hirshabeelle islamarkaasaytana hilka qaadisa laka suubay wasiiro ku tirsana hirshabeelle oo soo diiday gudoomiye bare iyo weliba iyo ku dalbadana intiisu baarlamaanka lasoo qorsheena hisaab hirka beesada selanka tirgali ee baarlamaanka maamulka siti hirshabeelle oo sulunsaday waa sidii oo ka eedeyn xildhibaanada baarlamaanka siti hirshabeelle akhyaara surunkiisin warku ku dhugunsiday haytaan weliba waa shabakada warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tanbaydhaba walibaya edian sii korrahaydee dadka gudooba dankaasi itiya mareykankan ka amuudahaya udurka safmarka covid tumi sagaala walibaya diirtay tirada dhimashada udurka coronavirus ee wadankaasi itiya mareykanka konton milyan oo qofa sidii oo tilmaameen warkii inka dambeeyey ee kuqoyow dhinigaasi itiya mareykanka xukuumadda madaxweynaga donald trump iyo weliba iyo sheegana intii iyo meelasayti iyo ankadambeyta sida waloonka qobda lahaaye dadka la hanuunsan ama la jief udurkaasayta ee corona tirada mareykanka ta sukudili udurkan iyo weliba yanagadaasati anka badanaydee dal shidiidisa anka amuda udurkan safmarka ee usoo dalalka ida safmarka anka haya weliba mareykanka kaalinta koowaad isuku ku jire dalalka sida wiin isuan saamaya udurkan covid tumi sagaal warkii hamignama akhyaaray hiligoosin kula socoteen shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo antaninka dhonyo warka mahta kudirtow shukri ismaaciil axmed iyo asaarti ano maxamuud asin isoo siyaayey amaan allah